iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee korintoska labaad riyooyin iyo itaaldarro waa inaan faano in kastoo aanay waxtar lahayn laakiin waxaan gaadhi doonaa riyooyin iyo waxa rabbigu muujiyo waxaan garanayaa nin masiix ku jira oo afar iyo toban sannadood ka hor kor loo qaaday ilaa samada saddexaad inuu jidhka ku jiray iyo inaannu jidhka ku jirin garan maayo ilaah baase garan oo waxaan garanayaa ninkaas laakiin inuu jidhka ku jiray iyo inaannu jidhka ku jirin garan maayo ilaah baase garan isaga kor baa loogu qaaday firdooska oo wuxuu maqlay erayo aan lagu hadlin oo aan ninna loo idmin inuu ku hadlo kaasoo kale xaggiisa waan ku faani doonaa laakiin xaggayga kuma faani doono itaaldarradayda mooyaane waayo haddaan dooni lahaa inaan faano doqon ma ahaan doono waayo runtan ku hadli doonaa laakiin waan iska celiyaa inaannu qofna ii malayn mid ka weyn wuxuu igu arko ama iga maqlo inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lay muujiyey weynaantooda dheer aawadeed waxaa lay siiyey waxa jidhkayga muda oo ah mid shayddaan uu soo diray inuu i kadeedo si aanan isu sarraysiin waxaas aawadiis saddex goor ayaan rabbiga ka baryey in waxaasi iga fogaado oo isagu wuxuu igu yidhi nimcadaydu way kugu filan tahay maxaa yeelay xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada sidaa aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku faanayaa itaaldarrooyinkayga in xoogga masiixu igu soo dego sidaa aawadeed waxaan ku farxaa itaaldarrooyin iyo hadallo cay ah iyo baahiyo iyo silicyo iyo dhibaatooyin masiix aawadiis waayo markaan itaaldarnahay ayaan xoog badanahay bawlos faankiisii doqon baan noqday idinkaase igu qasbay waxay ahayd inaad i ammaantaan waayo sinaba uguma aan liidan rasuulladii ugu wada waaweynaa in kastoo aanan waxba ahayn hubaal rasuul calaamooyinkiis ayaa si dulqaad leh laydinka dhex sameeyey xagga calaamooyin iyo yaabab iyo shuqullo xoog leh maxaa idinka dhiman oo aad uga liidataan kiniisadaha kale anigoo aan idin culaysin mooyaane xumaantan aawadeed iga raalli ahaada markan waa markii saddexaad oo aan diyaar u ahay inaan idin imaado oo idinma culaysin doono maxaa yeelay idinkaan idin doonayaa ee ma doonayo wixiinna waayo ma aha inay carruurtu waalidkood wax u kaydiso laakiin waa inuu waalidku carruurta wax u kaydiyo anna si farxad leh ayaan isu bixin naftiinnaanna isu bixin haddii aan aad idin jeclahay masi ka yar baa lay jecel yahay hase ahaatee anigu idinma aan culaysin laakiin qaa'in baan noqday oo sir baan idinku qabtay miyaan faa'iido ahaan wax idinkaga qaatay kuwii aan idin soo diray midkoodna tiitos waan waaniyey walaalkeennaa waan la diray isagii tiitos miyuu faa'iido ahaan wax idinkaga qaatay miyaanaan isku ruux ku socon miyaanaan isku tallaabooyin ku socon haatan waxaad u malaynaysaan inaannu iska kiindaaficayno ilaah hortiisa waxaannu u hadlaynaa sida kuwa masiix oo gacaliyayaalow wax kastaba waxaannu u samaynaa sida aad u dhisantaan waayo waxaan ka cabsanayaa in kolkan imaado aan idinka waayo sidaan doonayo inaad ahaataan idinna aad iga weydaan sidaad doonaysaan inaan ahaado waaba intaasoo ay jiraan dirir iyo masayr iyo xanaaq iyo iskala qaybqaybin iyo cay iyo xan iyo qabweynaan iyo rabshooyin waaba intaasoo kolkan mar kale imaado uu ilaahay hortiin igu hoosaysiiyaa oo aan u baroortaa kuwo badan oo hadda ka hor dembaabay oo aan ka towbadkeenin wasaqnimadii iyo sinadii iyo nejisnimadii ay faleen